haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka bilowday gobolada hiiraan iyo galguduud waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaa gobolka hiiraan ka socdaa dagaallo lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kale dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqday dagaal ka dhana maleeshiyadaasi iyadoo ballan qaadday inay gacan siinayso dadka deegaanka ee dagaalka kula jira al-shabaab sidoo kalena maleeshiyada al-shabaab ayaa weeraro toddobaadkan waxay ka fuliyeen magaalada beledweyne kuwaasoo u muuqday kuwa ay kaga aargudanayaan inkastoo ay horay magaalada dhowr jeer weeraro uga geysteen guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa v o eeda u sheegay inay ka go'an tahay si wadista dagaalka ay kula jiraan al-shabaab aysanna jirin meel looga laaban karo hadda sidoo kale waxa uu sheegay in inta badan dhulka gobolka hiiraan laga saaray al-shabaab dagaal baa la galay mar haddii dagaal lagalan dagaal waa kalaadkaasha waana ka adkaahaynaa insha allah shabaab wuxuu ku soo haray baan kuu sheegayaa marka dadka soomaaliyeedna inay la wadaaga aan raba shabaab wuxuu ku soo haray brobagando kow iyo qarax dowladda dhexe si looga maarmaayo ma jirto si looga maarmaayo ma jirto waa in la helo sirdoon waa in la helo maxay kale maxaan kula sidii dee sidii yacni nimanku waa xasuuqayaan dadka marka dowladduna dadka ayaa ka mas-uula marka in laga fekero dadka difaacu nafsigooda in laga fekero sidii nimanka loo dhammaystiri lahaa waa waa ay virus oo dhaawaca wey ay dhaawaca waay marka virusay wadaan cid kastayna xaganayaan eeg maanta oo keli ah ayay saddex qarax ku soo celiyeen magaalada bal eeg waxaas saddex qaraxay ku soo celiyeen oo hadday run sheegayaan banaankaan ku dagaalanaa haddii waxay sheegayaan run yihiin banaanka ma ay saakayn celiyaan marka magaalada qaraxa kula soo cararaya ya waa been waa beenaalayaal waa fulayo waa wax maxaanku yidhahday caadaystay brofitna ka dhex raadiya dhiigga bini'aadamkay ka raadiyaan dagaalka ka socda hiiraan oo keliya ayaa culayska ku kordhinaya maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada taageeraya ee dowladda dhexe haddaba maxaa hortaagan in gobollada deriska la'ah hiiraan ay iyaguna dhabbahaasi oo kala qaadaan waxaan su-aashaa sii weydiiyey korneyl cabdulaahi cali macow oo ka faallooda arrimaha amniga lana soo shaqeeya hay-adaha nabad sugidda ee soomaaliya
ugu horeyntii horta waxa waaye dagaalkani oo sida marka ugu horreysa wuxuu ku bilowday si caara ayuu ku bilowday iyo dadka reer hiiraan oo dhibaatooyin badan kala kulmay muxuu ahay shabaabka kala kulmay marka waxa waaye dagaalkaasi waxay soo gaarsiiyeen reer hiiraan ilaa moqokori ay keeneen marka moqokori markii ay joogaan moqokori iyo aadanyabaalna waxay isu jiraan qiyaasti waxay isu jiraan ilaa konton kilomitr ay isu jiraan marka waxa waaye culayskii ay muxuu aha la rabay inay ka qaadaan muxuu aha shabeellaha dhexe iyo gobolka banaadir looga soo gurmado si culayska looga qaado gobolka hiiraan waxaad u malaynaysaa inuu dib u dhac weyn uu ku yimi marka shabaabka waxay awood ay u leeyihiin weli waxay haystaan marin iskaga soo ay iskaga soo gudbaan sababto ah marka ay ka yimaadaan jubbooyinka ay ka soo baxaan iyagoo kaloona inkastoo maarata daroonka ay maarata culays ay ku haysay laakiinse bays kaleetoo weyn waxaa jiro oo shabaabka ay ku leeyihiin ceelkaa la yidhaahdo mukayle ceelka mukayle waxawaa waa disriga buuloburto waxa uu kasoo jiraa koonfur ayuu kasoo jiraa buuloburto wuxuu u jiraa qiyaastii ilaa boqol iyo toban kilomitr u jiraa distrigaas oo maarata buuloburto bayskaas mukayle waxa uu ku furan yahay uu ku aadan yahay aagga muxuu ahay buurhakab uu ku aadan yahay marinkaas ayay maaragtay oo gurmadkooda uu ka yimid aadaya baa la isku soo abaabuleen markaas ayay maaragtay ay dagaal xoogle ay ku qaadeen ciidanka xoogga dalka iyo dadkii degaanka oo la dagaalamaya shabaabka la dagaalamaya meeshaasoo dhibaato badan ay ka sugaan marka dib u dhaca ku yimid inay is abaabulaan amaba dagaalka ay ka qayb galaan oo si dhaqsaa ay uga qayb galaan waxa uu sababa in maaragtay hiiraan ilaa haddeetan dhinaca dhinaca galguduudna waxa waaye dagaalka markuu meel fiican uu gaaray oo maaragtay ceel la hela la gaaray ooba ceel buur loo dhow yahay meeshaas waxaa ka yimid khilaafa iyo xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada gobolka ka soo jeeda dhowaana tegay furinta dagaalku uu ka socdo ayaa v o eeda u sheegay in dadka deegaanka ay ka go-an tahay inay al-shabaab iska saaraan balse ay jiraan waxyaabo kaalmo ah oo xilligan ay dadka deegaanka u baahan yihiin
runtii furimaha aan tagnay baahida ugu weyn oo jirta waxaa horta kow in loo baahan yahay in culayska laga qaado meelaha ay dagaala furimaha ah oo gobolada kale ee dalka laga bilaabo howlgallo taasna waxay keenaysaa inuu cadowgu oo awooddiisa aad u wiiqato u wiiqmto sidoo kaleetana culayska saaran hadda gobolka hiiraan inuu yaraado oo maaragtay cadowgana meel walba uu joogo si dhaqsaa lagu soo gabagabeeyo anugu saas ayaan aaminsanahay tan aan caafimaadka ah hadda sidaad ula socoto isbitaalka magaalada beledweyne uu qaraxiyey xilligii doorashada ayuu burburay xoogaa yar dib u habeen baa lagu sameeyey maantana waxaan u malaynayaa inuu dhibaatooyin kale ay soo gaareen qaraxa maanta dhaca uu soo gaarsiiyey in dadkaas loo helo isbitaallo lagu daaweeyo kuwii la daaweyn karo oo deegaanka lagu daaweyn karo haddii kalena loo qaado isbitaallada kaleeto oo deegaanada ku dhegan gobolka hiiraan xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaluulshe horeyna usoo noqday taliyihii nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey culayska gobolka gaar ahaan ta u haysta iyo sida gobolada deriska la-a hiiraan ay gacan uga geysan karaan dagaalka culayskana ay uga yareyn karaan gobolka xilligan
culaysku wuxuu yahay haddii kasoo qabo hadda ilaa meel moqokuri u jirta afartan kilomitr ayaa ciidamada dib u xoreynta gobolka hiiraan iyo kuwa dowladdu isla socda ay gaareen inta badanna waxay kasoo burqanayeen amay ka imaanayeen gobolka shabeellada dhexe halkaas oo aan wax howlgallahu ka soconin haddii marka la crossgareeyo ama ciidamada hiiraan ay u gudbaan shabeellada dhexe waa garanaysaa dadku waa qabaa'il deegaanaduna waa u kala duwan yihiin haddii dadka deegaankaas dad ka socda oo howlgalka qeybka ah aan la helinna howlgalka hore uma socon karo culaysku waa kaas midka labaad wuxuu yahay gobolada diriska nalaha sida galguduudna xoog ayay u joogaan halkaasna ama gurmad ay ka keenayaan ama waa u baxsanayaan ama culays ayay ka keenayaan haddii aan isagana marka howlgalku si siman uga soconin hiiraan iyo galguduudna culaysku meeshaas ayuu ka imaanayaa dagaalku waa daba dheeraaday bacdama uu daba dheeraadayna uu hadda dhulkuna ballaartay markii hore dhulkuu koobnaa laga howlgalaayo waxaa dhici karta marka inuu culaysku bato hadday noqoto dowladda dagaalada lagu guulaysta oo dhan waxa hormuud ka ahaa dowladda marna dowladda shacabka ayaa hormuud ahaa oo dowladda ayaa kaalmeynaysa laakiin haddii aysan dowladdu gacan siinin meel horumar laga gaari lahaa ma jirto ilaa haddana seedka iyo kaalmada dagaalka ku socda waxaa bixiya dowladda furumaha ugu horeeyana waxaa jooga ciidamada dowladda ha noqdaan boliis ha noqdaan military weliba militarigu liidka leeyahay oo hogaanka uu leeyahay marka waa howlgal layska kaashanaayo maamulka gobolka kan stateka dowladda dhexe ilaa xad beesha caalamka maamul waa howlgal wada jir ah marka gobolada nala deriska ahna dhaqdhaqaaqyo aan badnayn wuxuu ka bilaawday galguduud galgaduud laakiin heerkii lama gaarin marka waxaan jecelnahay wixii hadda ka dambeeyana in galbeedka hiiraanna howlgallada lagu baahiyo gobolada kaleeto nala deriska ahna howlgalladu si isku mid ah ay uga bilowdaan si shabaabku u awoodi waayo inuu hal meel awoodda iskugu geeyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in diyaar garow ay ka wadaan dhinaca galmudug dhowaana howlgalladu ay dib u bilaaban doonaan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay falastiin runtii gobolkaas maaragta waxaa ka socda dabcan dagaal wakti badan soo socday ayay ku jiraan waa og tahay ilaa hadda afar dagaal oo xilliyo kala duwan dhacay oo waaweyn baa ka dhacay ilaa haddana dadka deegaankaas waa duman yihiin iyaga yaarshabaabna waa ishor fadhiyaan waxayna u diyaarsan yihiin inay maaragtay hore usii socdaan dagaalka dabcan hogaaminta iyo isku dubridka dagaalka waxaa iskale ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dagaalkuna dagaal si qorshaysan oo maaragtay ku salaysan ajinto dowladeed oo maaragtay xirfad military salka ku haysa ayuu ku socdaa marka haddana abaabul iyo diyaargarow ayaa maaragtay socda waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala in yani dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka iyo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe iyadoo lais wada kaashanayo in al-shabaab iyo argagixisada dhulkaas joogta laga xoreyn doono meelaha hadda ay ku harsan yihiin horena loo sii socon doono insha allahu tacaala marka waxaan rabaa inaan ku xaqiijiya waxay tahay in dagaalka iyo diyaargarowga uu socdo farsamada saacadda iyo maalmaha iyo sida howlaha ay u dhacayaanna ay tahay howl maaragtay ciidan oo hadda halkan inaan ka faahfaahiyo aan ku habbooneyn laakiin maaragtay shacabka soomaaliyeed garabka ay isku hayaan waa iskaalmaysanayaan ha noqoto reer reer hiiraan ha noqoto reer galgaduud ha noqoto mudug ha noqoto shabeellaha dhexe ha noqoto koonfur galbeed maaragtay meel aan howlgal ka socon ma jirto gaar ahaan goobahaas anigu aan tegana howlgalku waana ka socdaa waana xoogeysanaya insha allahu tacaala madaxweynaha soomaaliya ayaa muqdisho ka wada ololo xoogan oo uu doonayo in beelaha weli harsan ay bilaabaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay muqdisho ka baxaan ciidamo loogu talagalay inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada shabeellaha dhexe iyo galguduud sida ay v o e da u xaqiijiyeen saraakiil dhinaca amniga ah oo magacooda ka gaabsaday mas-uuliyiinta kasoo jeeda galmudug ayaa iyana v o e da u sheegay in xal laga gaaray madmadow jiray haddana ay diyaar u yihiin in furmaha dagaalka ay dib uga bilaabaan dagaaladii deegaanadaasi ee al-shabaabka lagaga xoreynayey al-shabaab ayaa la sheegaa in maleeshiyaadkooda ay yihiin kuwo guurguura oo aan meel gaar ah deganayn haddaba tiro ciidamo intee la eg ayaa ka jooga al-shabaab gobolada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waxaa sharxaya korneyl macow mar kale horta ciidanka ugu badan waxa ay joogaan aadan yabaalay joogaan iyo ceelbooray joogaan laakiinse waxay ku soo xoojiyeen gurmad uga yimid muxuu ahay shabeellaha hoose iyo iyo bay uga yimid ayay ku soo xoojiyeen markii ay arkeen inay waddadaanay u bannaan tahay shabaabka ay soo mari karaan oo culays uusan ka saarnayn dhinacaan muxuu ahay shabeellaha dhinaca oo oo muxuu ahay shabeellaha dhexe inuusan culays u ka saarnayn dhinacaan muqdishona waxa waaya nimankaan sirdoonay leeyihiin khilaafkaas hareeyey iyo muxuu ahaa iyo isdiyaarinta muxuu ahay magaalada muqdisho ka socoto oo qaarkeed aad u malaynayso inay maaragtay siyaasad isu beddeshay oo sidii berigii muxuu ahay doorashadoo kaleeta shiro lagu qabanayo hoteelada ay ku soo aruureen dib u dhacaas ayay ka faa'iidaysteen dhaawaca soo gaaray magaalada beledweyne iyo hiiraan soo gaarana waxaa ugu wacan dib u dhaca ka yimid magaalada muqdisho iyo muxuu ahay shabeellaha dhexe in maaragtay ciidan hadda waxaan arkaya cadale oo maaragtay hadda kusii socday kaas naftigooda haddeertaan dareen waxay dareenayaan culays aad u weyn ayay dareemayaan shabaabka oo haddii ciidankaas ay soo dhaqaaqaan culayskana uu ka yaraana hiiraan islamarkaasna waxa waaye ciidankani waxaa cabsigelin ugu cabsi badan ayaa shabaabka hayso haddii dhaxda ay u galaan labadan ciidan oo midna moqokore oo joogo kuwan kalena cadale ay joogaan haddii ay soo dhaqaaqaan shabaabka meesha kuma jiri karaan laakiinse waxaa la rabaa shabeellaha dhexe in laga soo dhaqaaqo buurane iyo muxuuaha meesha la yidhaha maxadaay halkaa in laga soo dhaqaaqo oo waddooyinka ay mari lahaayeen oo ay ku baxsan lahaayeen waddadaas mukayla ayay ku baxsanayeen oo buurana kasoo jirto waqooyi kasoo jirto mukayla haddii ay tagaanna waxa u sahlan inay maaragtay shabeellaha hoose ilaa jubbooyinka maaragtay ay baxsad ay ku tagaan dhinaca galgaduud dhinaca galgaduud tiro intee leeg al-shabaaba ayaa ku sugan wax qiyaasa ma laga hayaa shabaabka ku sugan qiyaasta waxa waaye waa un inta ceelbuur joogto oo isu gurmanayso kolba meesha culaysku ka saaraya isu gurmado oo weliba cabsi weyn ay maaragtay ay dul saaranto diyaaradihii droonka ay maaragtay ay ugaarsanayaan marka shabaab halka shabaabka meesha ku jira wax awoodoo badan oo leeyahay maleh haddii ay cadale laga soo dhaqaaqay iyo shabeellaha dhexe intaba waxa waaye kuwa kalena meesha kuma jiri karaan waayo waddooyinkii ay mari lahaayeen ama ay ku baxsan lahaayeen ama gurmadka uga imaan lahayen ama sahayda iyo lojisticada ayaa ka xirmayso marka go-doonay noqonayan kuwa xataa ceelbuur joogo iyo muxuu ahay ceel la helay kuwa u dhow iyo kuwa xarodheere iyo kuwa ceel dheer intaba waxay noqonayan go-doonay noqonayan haddii aadan yaabaa la qabto haddii ay dhacdo in dagaaladan lagaga saaro al-shabaab deegaanada shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud waxaan la ogeyn sida ay gobollada koonfur galbeed jubbooyinka iyo gado ay diyaar u yihiin iyaguna in ay la dagaalamaan al-shabaab iyo culayska ay ku keeni karto intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo